xaaladda atmis oo shacabka soomaaliyeed ay aada u danaynayaan hadba meesha ay marayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wejigii saddexaad uu dhammeeyey guud ahaanna atmis in ka badan labaatan iyo toddoba goobood ayaa lagala wareegay in intaas la mid ahna ilaa labada kun iyo labaatan iyo afarta waa la dhammaystirayaa oo saddex bilood ay ka dhiman tahay oo uu mishinku ku egyahay labada kun labaatan iyo afarta sidii caadadu noo ahayd su-aalaha badan ood qabi kartaan waxaa ka mid ah mishinkaas iyo siduu noqon doono waad la socotiin mishinka magaciisii waa la bixiyey eu soma la yidhaahdaa waxaana weli socdo arrimihii farsamo ee lagu dhammaystiri lahaa mishinkaas wadahadalkaasna wuxuu noo socdaa annaga iyo african union iyo united nation iyo hay-adihii kaalmeyn lahaa mishinkaasi waxaa doodi ka taagneyd oo sidiina ay u taagan tahay dowladda etoobiya oo aada la socotiin haddii aysan ka laabanin heshiis beenaadkii ay qarankeeni iyo baddeena ay ku damacday inaysan ka mid ahaan doonin mishinkaasi haddii ilaahay yidhaahdo oo ay dowlado kale ay maaragta booskaasi ay buuxin doonaan sidoo kale iyadoo laga duulaayo fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dowladda walaalaha nahay ee turkiga aan la galnay february sanadkan hadda aan ku jirno waxaa magaalada istanbul kasoo dhaqaaqaya raxan ciidanka badda turkiga ah taa galbinaya sidoo kale markab aada muhiim waa ummadda soomaaliyeed oo baari doona shidaalka dalkan waxaan martigeli doonaa bishaan hadda aan ku jirno gudaheeda baddeena soomaaliyeed aan ku martigelin doonaa waxauna ka mid yahay fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dalka turkiga aan la galnay waxaa farxad noo ah in fulintiisi inteedii ugu muhiimsaneyd ay dhaqangelayso badda soomaaliyeedna guud ahaan amnigeedii takaalintooda ka geysan doonaan dadka soomaaliyeedna hawshii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u ballan qaaday maalmihii wacnaa way soo socdaan qaybtii ugu muhiimsaneyd ay bilaaban doonto haddii ilaah yidhaahdo